صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي ويانا قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام ومعاوية بن سلام بن أبي سلام أبو سلام الدمشقي من السابعة عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي أخبره أن ثابت بن الضحاك وصحابي أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم مبايعooday rasuulka ilaahay salى الlaه عalيه wasalam taxta shajara geedkii hoostiisa ee ku oolay xudaybiya tuulada la yidhaahdo wa ana rasuula اllahi salى الlaه عalيh wasalam qaal man xalafa ninkii ku dhaarta bimillatin diin man xalafa calaa yamiinin ninkii ku dhaarta dhaar bimillatin hayri lislaami diin aan islaamkii ahayna ku dhaarta kaadiban isagoo been sheegahaya fahuwa kama qaal waa siduu uu yidhi waxaa jira almaxluufu calayhi iyo almaxluufu bihi man xalafa calaa yamiinin ninkii ku dhaarta dhaar waa shayga uu ka dhaaranayo oo uu leeyahay shaygaas waa jira ama ma jiro waa samayna ama ma samaynhayo waa almaxluufu calayhi bimillatin hayri lislaamina waa almaxluufu bihi shaygu ku dhaaranhayo oo wuxuu leeyahay yahuudiyadan ku dhaartaye inaanan waxaa samaynayn yahuudiyadan ku dhaartay waa alxalifu bilyahuudiya inaanan waxaa samaynayna waa maxluufu calayhigii ama nasraaniyadan ku dhaartaye inaana waxaa samaynayn ama hadduu waxaa sameeyo waa yahuudi ama hadduu waxaa sameeyo waa nasraani ama hadduu waxaa sameeyo waa majuusi wahaakada ninkii markaa sidaa u dhaarta kaadiban isagoo been sheegayo fahuwa kamaa qaala waa sida uu yidhi alimaam abu cumar ibn cabdilbar wuxuu leeyahay huwa xadiiثu صaxiix min jihati الnaqli walaakinahu laysa calىa ظaahirihi laakiin macnihiisu maaha marka yahuudi buu noqon hayaa qaطcan ama nasraani buu noqon hayaa qaطcan macnuhu saas maaha macnuhu waxa weyaan marka yahuudi buu u ekaaday nasraani buu u ekaaday ilaan ayagaa ku dhaartay yahuudiyadooda ama nasraaninimadooda ayagaa ku dhaarta marka ninkaas wuxuu u ekaaday qowmkaas yahuudiyadooda ku dhaarta ama nasraaniyadooda ku dhaarta marka min kabaa'iri dunuub weeyaan arrinkaasu lamana dhihi karo diinkiibuu ka baxayo waa ridoobay ayib kaadiban isagoo been sheegahayo weliba oo waxa uu ku dhaaranhayuu been ku sheegahayaa ayib haddii uu run ku sheegahayo ee dhaarta nuucaasuhu ma bannaanta inuu yahuudiye ku dhaarto ama uu nasraaniye ku dhaarto hadduu run sheegahayo ma bannaanta maya iyaduna ma bannaano laakiin yahuudiyuu ku dhaartay nasraaniyu ku dhaartay been buuna ku sheegaa dhaartaasa aad shay qabiix ahoo murakab min shay-ayn ah oo ah inuu been ku dhaaranhayo oo uu been sheegahayo yahuudiyana uu ku dhaaranhayo ama nasraaniya laakiin haddii uu run sheegahayo ma u bannaan tahay inuu yahuudiye ku dhaarto ama nasraaniya uma bannaana ishi daliil nabigaana hayey qofnayuuna ku dhaaran wax aan allah ahayn ama asmaadiisa aan ahayn taas manhi waaye iyada qudheedu laakiin isagoo yahuudiyada ku dhaaranhayo ama nasraanid hadduu masale been sheegahayo waa shay aad qabiix u ahaa maratayn haddii la yidhaahdo ninkaasu hilbaha doofaar boo ceeriinuhu cunaa ma ka imaanaysaa iyagoo la kariyey in ay bannaan tahay in la cuno ya waa shay mudaacaf ah qubxigiisu marka yahuudiye laguma dhaaro karo nasraaniyana laguma dhaaro karo haddii xitaa uu run sheegayo ayib waman qatala nafsah ninkii nafsadiisa dila bishayin shay ku dila shay waa nakiro ay shay oo nafsadba dili kara nafsadiisa ku dila cudiba bihi yowma alqiyaamati waa lagu cadaabhaya arrinkaas uu nafsadiisa ku dilay yowma alqiyaamati marka bini aadamka hal naf buu leeyahay nafsadaas marka meeshay ku baxayso waa inuu aada isaga hubiya ninka muطarif ibnu cabdilaahi ashikhiir la yidhaahdo oo ah wiil ama nin uu dhalay nin saxaabi ahu ayaa niman u imaadeen markaasay waxay dhaheen dagaal nala aad markaasuu wuxuu ku yidhi low kaana lii nafsaani haddii aan laba nafsadood lahaa lahaa baayactukum biixdaahumaa midood aan bayco idinkula geli lahay buu yidhi midda kalena meelaan dhiga lahay buu fain kaana maa taquuluuna hudan atbactuha alukhraa waxa aa sheegaydeen marka haddii uu hanuun yahay midda kalena waa raaci laha buu yidhi markaas wain kaana dalaalatan haddiise uu waxaa idigu yeeraysiin baadi yahay halakat nafsun wa baqiyat lii ukhraa mid baa iga halaagsantay mid baana ii hartay middaasaan markaa iska hubi lahay meesha aan ku bixinayo walaakin hiya nafsun waaxida laakiin nafsad waaxidahan hayaa buu yidhi laa uqariru biha marka khatar kuma gelayo yuri nafsadaas waaxidka waa hal xabo hadday mar iga baxdo mid kaleeto oo aan markaa si wanaagsan oo hubsan aan ku bixiyo ma hayuu yidhi marka middaasaan ku fara adaygayaa meel aan hubaana ku bixinayo walaysa calaa rajuli nadrun fii shayin laa yamlikuhu ninka nadar ma saara shay inuu ku nadro uusan milkiyad u lahayn waxaan ku dhaartay ama aan ku nadray gurigaas inaan sadaqayo adiga miyaa guriga iskale laqwi xadaanii abu gasaan almismaci wamalik bn cabdilwaaxid min alcaashira qaala xadaanaa mucaad wa huwa bnu hishaam waa mucaad bnu hishaam addastawaa'i qaala xadaanii abi waa hishaamkaas can yaxya bni abi kahiir qaal xadaanii abu qilaabata can haabit bni اdaxaaki can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam qaal laysa calىa rajuli nadrun fima laa ymlik ninka korkiisa ma aha nadar wax uusan milki u lahayn wa lacnu lmu'mini ka qatlih qofka mu'minkaa lacnitaankiisuna waa dilkiisoo kale dadkana carabkay ka saara tahay lacnaddu marka qatli buu la mid yahay waayo qatligu waa adduunyo oo la dhaafiyo qofka lacnadduna waa iskuday aakhirana in la seejiyo oo raxmadda ilaahay laga fogeeyo marka de waa la mid marka tanuna waa ihlaag adduunyo taasuna waa ihlaag aakhiro taasaana sii khatar badan marka lacnadda waa in aad looga fiirsadaa waxaa la lacinahayo oo dadku waxyaalo kale walba hadday iscaayahayaan oo ay kabaa'ir ku dhacahayaan lacnadoodu inaysan noqon waxa ay isku caayaan waman qatala nafsahu bishayin fi dunya ninkii nafsadiisa ku dila adduunyada wax un ku dila waxaasu waxay doonaan u noqdeen cudiba bihi yowma alqiyaamati shaygaas baa ilaahay abaalmar uga dhigahaya inuu ku cadaabo isaga waman iddacaa dacwaa kaadiba ninkii sheegta sheegasho been ah liyatakahara bihaa inuu wax ku badsado maal buu ninku sheegtay inuu maal ku badsado ayib culammadu waxay dhaheen marka dacwa kaadiba wax walbaa soo geli kara inuu yidhaahdo maalan cilmi uu sheegto uuna lahayn maal uu sheegto uuna lahayn ayi shay oo sheegasho ah waman idacaa dacwa kaadiba liyatakahara biha lam yazidhu allahu ilaa qilatan ilaahay uma siyaadiyo wax aan yaraan ahayn hadduu nin wax ku sheegto oo uusan waxaas ku lahayn oo wixii uu ka qaato yaraan bay noqon waxaas wax barakaana ka heli maayo cilmi uu sheegta waa sidoo kale nasab uuna lahayn uu sheegto waa sidoo kale intaasoo dhan qofku wax unbuu ku goobahayaa adduunyada dhalaalkeeda ka mida ayib miyayna soo gelayn suuqan qofku intuu tago inuu shahaado ka soo samaysto uu yidhaahdo jaamacad heblan ka soo baxay ama macad heblan ka soo baxay inuu yidhaahdo miyayna soo gelayn oo aysan ahayn dacwa kaadiba iyada ku dhig weligiisna muuna tegin jaamacadduu sheegahayo macadka uu sheegahayo ama madrasaduu sheegahayo weligiina ma tegin cabdalla shidayaa soo sameeyey dacwa kaadiba miyaysan ahayn waman iddacaa dacwa kaadiba liyatakahara biha waxbuu ku rabaa adduunya shahaadadaas uu samaynaayo aakhiro kuma rabe adduunyuu ku rabaa waxaan u malaynhaya inay gelayso iyadu aan laga celi karayn waayo waa dacwa kaadiba iyadu ciladuna waa dacwa kaadiba liyatakahara biha lam yazidhu allahu ilaa qilatan waman xalafa calaa yamiini sabrin ninkii ku dhaartaa dhaar xabisan dhaarta xabisan waxa weeyaan dhaarta lagama maarmaanka ah oo qofkaas u xiran oo inuu ku dhaarto ay laasimka taha la yidhaha dhaar xabisan ama yamiinu sabrin faajiratin ee weliba been ah ninkii ku dhaarta waman xalafa jawaabkii aawa marka shardigaas jawaabkiisii culummadu waxay leeyihiin waxaa dhici karta inay ku cadfan tahay lam yazidhu allaahu ilaa qila waman idacaa dacwa kaadibatan liyatakahara biha lam yazidhu allahu ilaa qilatan waman xalafa calaa yamiini sabrin faajiratina waa la mid ninkii asaguna yamiintaasoo kale ku dhaarta isagana lam yazidhu allahu ilaa qilatan xadaثna isxaaq bnu ibraahim oo xandali oo isxaaq bnu mansuur oo alkawsaj cabdilwaari bnu cabdisamad atanuuri kulhm can cabdisamad bni cabdilwaari can shucbata can ayuub can abi qilaabata can thaabit bni daxaaki اlansaariyi can thaabit bni daxaaki اlansaariyi qaala muslim وxadaثnaahu mxamed bnu raafic qaala xadaثna cabdالraزaaq can الthawriyi can khaalidin wa khaalid alxadaa can abi qilaabata can haabit bni الضaxaaq qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalayh waslama man xalafa bimilaة siwa اlإslaami kaadiban mutacamidan isagoo weliba u qasday fahuwa kama qaal waa siduu u yiri wman qatla nafsahu bishayin cadabahu allahu bihi fii naari jahannam hada xadiidu sufyaan wuxuu isku mid ah markasta inaan soo tarjumno laazim ma aha wa amaa shucbatu ilaan xadiidka waxaa isla wariyey shucba iyo fawri waxaase kasii habbooneyd in uu yidhaahdo wa amaa xadiiu maya hawriga weyaan marka hawrina can khaalid buu ka wariyey can abi qilaaba shucbana can ayuub can abi qilaaba buu ka wariyey wa amaa shucbatu faxadiiduhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm qaala man xalafa bimilatin siwa اlislaam kaadiban fahuwa kama qaala waman dabaxa nafsah qatligiibu wuxuu ka cabiray dabxi ninkii ku gowraca nafsadiisa shay dubixa bihi isagii ayaa lagu gowracayaa yowma alqiyaama ayib baab laa yadkhulu ljannata ilaa nafsu muslima qaala muslimu waxadaanaa muxamed bnu raaficin wacabd bnu xumaydin jamiica can cabdirazaaq qaala bnu raaficin xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi can saciid bn اlmusayib can abi hurayrata waxaasoo dhan soo marnay qaal shahidnaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam xunaynan xunayn baa rasuulkii la xaadirna buu leeyahay abu hurayra culummadu marka waxay u badan yihiin inay dhahaan riwaayaatu muslim xunayn bay sheegaan laakiin sida saxiixa qaswadaas waxay ahayd khaybar faqaala rajulu ninbaa wuxuu yi- faqaala lirajulin nabigu ninbuu wuxuu ka yidhi weyaan ninbuu wuxuu ka yidhi miman yudcaa bilislaam islaamka loogu yeero oo muslim inuu yahay dadku ay sheegahayeen haadaa min ahli nnaar ninkaan u ahlu naar buu nabigu yidhi. ayib falamaa xadarna alqitaal markii aan dagaalkii xaadirnay qaatala arajulu qitaalan shadiidan ninkii wuxuu dagaalamay dagaal adag fa asaabathu jiraaxatun waxaa markaa ku dhacay dhaawac faqiila yaa rasuula allah alrajulu aladii qulta lahu aanifan yaa rasuulallaahi ninkii aad ka tiri markii dhoweed inahu min ahli nnaar fainahu qaatala alyowma qitaalan shadiida maanta wuxuu dagaalamay isagu dagaal adag waqad maata waana dhintay faqaala nabiyu sal allahu calayhi wasalama ila naar naar buu u dhintay fakaada bacdu lmuslimiina an yartaaba muslimiintii gabolkood baa waxay u dhowaadeen inay shakiyaan oo ayagu iska shakiyaan ninkaa waa dagaalamay dagaalkiisiina waxaa looga markhaati kaca inuu ahaa dagaal adag ee nebigiina wuxuu yidhi naar buu u dhintay dee nin walba marka khatar buu ku jiraa fa baynamaa hum calaa daalika iyagoo markaa arrinkaas ku sugan id qiila waxaa markii la yidhi innahu lam yum ninkii ma dhiman waa noolyahay walaakina bihi jiraaxan shadiidan laakiin waxaa ku sugan dhaawac adag falammaa kaana min alleyl markii habeenkii uu noqday habeenkii la gaaray lam yasbir cala aljiraax kuma uusan sabrinin dhaawacii faqatala nafsah nafsadiisii buu dilay markaas faukbira nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigii ayaa looga warramay ninkii arrinkiisii faqaala allahu akbar Ah, mar arrin la yaab le uu dhaco mar- allahu akbar ashhadu annii cabdullaahi wa rasuuluh rasuulku wuxuu leeyahay waxaan qirahayaa inaan anugu ahay addoonkii ilaah iyo rasuulkiisi waayo shay mucjizaha dhacday mucjizaha dhacday uma amara bilaalan wuxuu amra markaa nebigu bilaal fanaadaa fi nnaas dadkii wuxuu ku adimay oo uu ku naadiyey innahu laa yadkhulu ljannata ilaa nafsun muslima arrinku wuxuu yahay inuusan jannada gelaynin waxaan ahayn nafsad muslimad ah marka dadka si guud ha ula socdeen weliba muslimad oo ah islaamkeedu mid uu ikhlaas ku jiro oo aan nifaaq iyo riyaa ku jirin waina allaha yu'ayidu hada addiina birajuli alfaajir allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ayidaa diinkan nin faajir ah marka hadde ninkaas dagaalkiisii waa laga faa'iidaystay diinkiina waa ku kabmay laakiin isaga waxba kama helin isaga waxaa dhaaftay islaamnimadii saxda ahayd iyo ikhlaaskii baa dhaaftay marka waa dhici kartaa dad markaas iyagu aan diin dan ka lahayn waxyaalo ay sameeyaan in uu diin ku gargaarsado waa dhici karta xadaثna qtaybة بن سacيid qaala xadaثna yacquub wahuwa bnu cabdالرaحmaan alqaariyu xayu min alcarab wuxuu sharxahayaa marka alqaariyu ninka loo nisbeeyey qabiiladaas waa qabiilo la yidhaha qaara oo min qabaa'il اcarab ka mida marka alqaariu aa dad gobol u akriyan lakin alqaari oo loo akrimaya waa alqaariyu waa nisbaة ilaa qaara qabiilo min qabaa'il carab oo macruuf ku ahayd baa la yidhi gabuungenitaanka iyo isaabada oo mathal baa carabtu lahayd dhahahayaa qad ansafa alqaarata man raamaaha waxaa insaaf qaara u sameeyey ninkii tartan kula gala gamuuna tuurid insaaf uu sameeyey can abi xaazim wa salamة bnu dinaar can sahl bni sacdin isaacidi abu xaazim can abi hurayra haddaa aragto waa salmaan alashjaci mowla caza waa dabaqada saddexaad laakiin abu xaazim can suh- sahl bni sacdin waa salamة bnu dinaar waa min alkhaamisa can sahl bni sacdin isaacidi ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam iltaqaa waxaa kulmay isaga iyo walmushrikuuna faqtataluu way dagaalameen xadiidkii hore marka abu hureyra wariyey kanna waxaa warinaya sahal qisadii oo kale buuna warinaya faqtataluu falamaa maala rasuulu llaahi sal lla slam ilaa caskarihi markii uu rasuulkii u laabtay raaskiisii wa maala alaakharuuna ilaa caskarihim kuwii kalena ay u laabteen raaskoodii wa fii asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxaana ku jiray rasuulka asxaabtiisa rajulu nin laa yadacu lahum aan uga tegaynin gaaladii shaadatan nafsan shaadatan ila tabacahaa yadribuhaa bisayfi waxaana saxaabada ku dhex jiray nin geesi ah oo aan gaaladii uga tegaynin nafsad shaad noqotay yacnii ciidankii intay ka soo dhex baaxday isu malaynaysay geesinimo yuu isagu nafsad kastoo ciidanka sawaadkiisa ka soo baxda oo bannaanka iskeenta oo isu malaynaysa geesinimo ayuu markiiba ka kordhici jiray oo seeftiisa ku karaaci jiray oo u dili jiray fa qaaluu waxay dhaheen maa ajza'a mina alyowma axadun kamaa ajza'a fulaan maanta nama kaafinin nin sida uu hebel noo kaafiyey bay dhaheen faqaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam amaa inahu min ahli naar war asagu ahlu naar faqaala rajulu min alqowm nin ka mida dadkiibaa wuxuu yidhi ana saaxibuhu abadan anaa ah la joogay weligiiba anaa la soconhaya ninkaas qaala fakharaja macah wuu la baxay markaas kullamaa waqafa waqafa macah markuu u istaago waa la istaagi wa idaa asraca asraca macah haddii uu degdego waa la degdegi qaala fajurixa arajulu jurxan shadiida ninkii waxaa la jaraaxeeyey jaraaxo adag fastacjala almowt wuxuu soo degdegsaday mowdkii fa wadaca sayfahu bilardi seeftiibuu salka dhulka u dhigay wa dubaabahu bayna hadyayhi caaradeediina wuxuu geliyey labadii naas inta u dhaxayda uma taxaamala faqatala nafsaha markaa seeftiibuu isku garaacay markaas buu nafsadiisii dhigay qaala fakharaja rajulu ninkii marka waardiyaha ka hayay ayaa ilaa rasuuli llahi sal l slm rasuulkii u soo baxay faqaala ashhadu annaka rasuulullah wuxuu yidhi waxaan qirahayaa in aad adigu tahay rasuulkii allah qaala wamaa daaka oo waana maxaa arrinkaas qaala ninkii wuxuu yidhi alrajulu aladii dakarta aanifan annahu min ahli naar ninkii aad sheegtay markii dhoweed inuu ahlu naar yahay fa acdama annaasu daalik oo dadkii ay arrinkaas weyneeyeen arrin weyn ay ka dhigeen fa qultu ana lakum bih oo aan anigu idhi ana lakum anaa liajlikum lakum liajlikum wey ana anigu lakum liajlikum bihi yacni qaa'imu bih anaa u taagan ninkaas ninka daraaddiinna anaa xaalkiisa idinka kaafinaya aan anigu idhi fakharajtu fii alabihi oo aniguna aan u baxay alabkiisii xataa jurixa jurxan shadiidan ilaa laga jaraaxayo jaraaxo adag fastacjala almowt waxa uu degdegsaday geeridii fawadaca nasla sayfihi bilardi seeftiisa salkeeda oo bir ah ayuu dhulka ku mutay wa dubaabahu bayna hadyayhi caaradeediina waxa uu geliyey labada naas inta u dhaxayda uma taxaamala calayhi faqatala nafsah faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama cinda dalik rasuulku markaas xawaadistu markay dhacaan adag waxbuu ku tacliiqi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam ina arajula ninka layacmalu camala aljanna waxa uu camal falaa jannada camalkeeda fii maa yabduu linnaas wixii dadka u muuqdana waayo ina arajula ninka layacmalu wuxuu camal falahayaa camala aljannati saas ayuu qoran camala ahli ljannati nun sakhala ku qoran fii maa yabduu linnaas dadka waxa u muuqda wa huwa min ahli nnaar wuxuuna ka mid yahay ahlu naar ee marka hadda ninkan waxaa uga muuqataba inuu camal ahlujanno dadkii uu tusiyey iyo dagaal aan caadi ahayn wa ina arajula ninka la yacmalu camala annaar waxa uu camal falaa camalka naarta fii maa yabduu linnaas wixii dadka uga muuqda camal naareed buu ku jiraa wahuwa min ahli ljanna laakiin fii aakhiri cumrihi ayaa isbeddel dhacaya markaas sida xadiidka cabdillahi bni mascuud ku ooleed wahuwa min ahli ljanna marka nin walba waxaa haysta khaatimada culimmaduna waxay dhahaan khaatimaduna waxay ku xihan tahay saabiqada hore marka waxaa la dhihi jiray ma waxaa laga cabsadaa khaatimada marka mise waxaa laga cabsadaa saabiqada saabiqaday wax walba u laabanhayaan laakiin dadka waxaa u muuqdaa waa khaatimadii laakiin khaatimadaanu waa murataba calaa saabiqatin saabiqa oo laga maarmaan ah inay taxaquqdo laakiin dadku maadaama ayna saabiqadaas ka warqabin inay khaatimada un fiiriyaan قال مسلم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري ومحمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري من التاسعة زبير بن عوامنا ما قالوا لكن ونصب كله قال حدثنا شيبان شيبان بن عبد الرحمن النحوي ويان من السابعة قال سمعت الحسن حسن بن مغلولية حسن مركا xadiidkii buu sheegahayaa sheikhiisiina dib buu u dhigay laakiin xadiiskii soo hormariyey waxa uu leeyahay samictu lxasan yaquulu ina rajula nin miman kaana qablakum dadkii adinka idinka horreeyey ah kharajat bihi qarxatun waxaa ku soo baxday dhaawac falamaa aadathu markay dhibaato u geysatay intazaca sahman min kinaanatihi waxa uu kala soo baxay gaboydiisii sahmi fanaka ahaa waxa uu markaas jaaxay dhaawaciisii amase boogtiisii falam yarqa iddamu dhiiggii baa joogsa diiday markaas boogtii markii uu dhimiyey ayaa dhiiggii iska burqaday xataa maata ilaa uu ka dhintay qaala rabbukum caza wajalla rabbigiina wuxuu yidhi markaa qad xaramtu calayhi aljanna waxaan ka xarimay jannadii uma madda yadahu ila almasjid alxasan albasri markaasuu masaajidka gacanta u taagay faqaala ii wallaahi waxaan ku dhaartay allah haa weyaan ii bimacnaa nacam wallaahi baan ku dhaartaye laqad xadaanii bihaada xadiidkan waxaa ii sheegay jundabun can rasuuli lah sal slam fi hada almasjid masaajidkan buu iigu sheegay marka xadiidkan maadaama uu ku xijiyey muslim axaadiistii horeeto iyo xawaadistii horeeto oo dad iyagu markaa nafsadoodii dilay uu daba dhiga xadiidkan culammadu waxay leeyihin waxaa laga fahmahayaa markaa qatlu nafsi in ay sharaa'icdo dhan xaaraan ku ahayd sharcigan islaamiga ma ahee sharaaico horena xaaraan bay ku ahayd qofku inuu nafsadiisa dilo sabab uu noqdo nafsadiisa inuu dilo sabab waayo xadiidkan wuxuu ka warramhayaa ummada hore wax ka dhacay oo rabbina uu yidhi qad xaramtu calayhi aljanna xadaana muxamed bnu abi bakrin almuqadamiyu qaala xadaana wahb bnu jariir wahb bnu jariir ibnu xaasim weeyaan min ataasica qaala xadaana abi waa jariir ibnu xaasim qaala samictu alxasana yaquul xadaana jundab bnu cabdillaahi albajaliyu fii hada almasjid waxaa ii sheegay jundab ibnu cabdillaahi fii hada almasjid famaa nasiinaa maanaa hilmaamin buu leeyahay wamaa naqshaa an yakuuna kadaba calaa rasuuli illahi sal slam mana ka cabsanayno inuu yahay jundab mid rasuulkii been ka sheegay marka waa xadiid aanaan annaku hilmaamin jundabna uuna been ku sheegin oo saxiixa qaala qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam kharaja birajulin waxaa ka soo baxa nin fii man kaana qablakum oo ummadihii idinka horreeyey ku jiray khuraajun ka soo bax fadakara naxwahu baabkanna waxa weeyaan baabu man halla fahuwa fi nnaar qaala muslimun xadaanii zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa haashim bnu lqaasim haashim bnu lqaasim ibnu muslim abunadri albaqdaadi qaysar baa laqabkiisa la yidhaha haashim qaysar qaala xadaanaa cikrimatu bnu cammaar قال xadaثna simakun الxanafiyu abu zumayl qala xadaثanii cabdالlahi بn cabaas qaal xadaثanii cmar bn الkhaطaab radi اllahu canhu qaal lama kaana ywmu khaybara maalintii khaybara markii ay jirtay aqbala nafru min صaxaabati الnabiy sal l slm waxaa soo qaabilay oo yimid qayb ka mida saxaabadii nabiga sal slam faqaaluu fulaanun shahiid hebel waa shahiid bay dhahay fulaanun shahiid hebel waa shahiid xataa maruu calaa rajul ilaa ay nin ka soo mareen faqaaluu fulaanun shahiid hebel waa shahiid bay dhahay ninkii ay soo mareen faqaala rasuulu llahi sal slam kallaa maya inii ra'aytuhu fi nnaar waxaan ku arkaa naartii ninkaa shahiid ku sheegaysa naartii baanu ku arka oo naarta ma hadduu ku jira ha intaa yowmaqiyaamo la gaarin buu galayba fii burdatin hallahaa aw qaala cabaa'atin burdo waa go uu khiyaameeyey aw qaala cabaa'a cabaa'adu waa qamiis yaroo intan hore ka furan oo carabtu ay xirtaan wakhtiga qaboobaha iyo oo mishlax la yidhaahdo uma qaala rasuulu llahi sal slam ya bna alkhaaab idhab fanaadi fi nnaas ibnulkhaaab bax ee dadka u sheeg inahu laa yadkhulu janna muxuu dadka u sheegay innahu laa yadkhulu jannata ila almu'minuun arrinku inuu yahay jannada inuusan gelaynin wax aan mu'miniin ahayn saas u sheegay ee ninka markaa khiyaameeyey go oo haniimadii ka xaday iimaannimadii wanaagsaneed oo ammaaneed oo jannada lagu gelayo waa ka baxay qaala fakharajtu fanaadaytu alaa inahu laa yadkhulu ljannata ila almu'minuun nebigu wuxuu ku yidhi laa yadkhulu ljannata ila almu'minuuna dadka u sheeg isagana wuxuu yidhi alaa kelimadii hor ku dara marka alaa marka haddii hadal laguu sheego hadalkii waxaan waxba ka bedelaynin oo ay dhici karto hadalka inuu u baahdo waa lagu dari karaa alaa inahu laa yadkhulu jannata ila almu'minuun طيب حدثني أبو طاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي ثور بن زيد الديلي أبو خالد الحمصي من الصابع شيخ مالك عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع ومن الثالثة عن أبي هريرة قال مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه لفظ قال مرك قتيبة أسكر قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد ودراوردي عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا الله بان وفر مركا ilaahay baa furay dadka wax ma furi karaan iy intisaarka iyo fatxiga ilaahay baa iskale innaa fataxnaa laka fatxan mubiina dadku asbaab bay la imaadaan laakiin asbaabtaas intisaarna ma keeni karto fatxina ma keeni karto laakiin intisaarka iyo fatxiga ilaahay baa loo celiya falam naqnam dahaban walaa wariqan maanaan qaniimaysan buu leeyahay dahab iyo wariq hanimna almataac waxaan qaniimaysanay alaab waطacaamo cunno wa hiyaaba dhar uma inطalaqnaa ila alwaadi marka waan ka soo waan ka baxnay buu leeyahay khaybar waadi waadi lquraa shaam bay sii aadeen jihadeedii wa maca rasuuli llahi sal l slama waxaa rasuulka la joogay cabdun wahabahu lahu rajulu min judaama qabiilada dhinacaas degta nin ka mida oo qabiilada judaam ka mida ayaa addoon u hibeeyey yudcaa rifaacata bni zayd min bani dubayb ninka judaamka magacaasaa la dhahayay qabiiladaas uu ka mid ahay min bani dubayb judaamna gasha falamaa nazalna alwaadi waadigii markii aan degnay qaama cabdu rasuuli llahi sal slam addoonkii rasuulka ayaa istaagay yaxullu raxlahu isagoo raradiisii furahaya rasuulka u rareed fa rumiya bisahmin waxaa lagu soo tuuray gabuun fa kaana fiihi sahmigaas waxaa ku jiray xadfuhu geeridiisii sahmigii baa aad dilay faqulnaa hanii'an lahu ashahaadatu yaa rasuul allah ninkaas waxaan ugu bogaadinaynaa shahaadadii uu helay yaa rasuul allah qaala rasuulu llahi sal slam kallaa maya waxba ma helin waladii nafsu muxamadin biyadih waxaan ku dhaartay allah ee muxamed nafsadiisu ay gacantiisa ku jirto ina shamlata go-i lataltahibu calayhi naaran waxay ku hurinaysaa naar akhadahaa min alghanaa'imi yowma khaybar go-i uu ka qaatay hanaa'imta maalintii khaybar lam tusibha almaqaasimu ee qaybiyaalkii aysan ku dhicinin qaniimadii welil aan la qaybin uu go-aas xunka ah ka jiitay go-i baa marka lagu cadaabay marka hallaha aan soo marnay quluulka markaa waxaa loo isticmaalaa isagoo khiyaano ah laakiin khiyaanada ku saabsan qaniimooyinka qaala fafazaca annaas dadkii marka aad bay u argagaxeen fajaءa rajulu bishiraakin aw shiraakayni nin baa marka wuxuu la yimid suun yar oo kobta lagu xirto ama laba suun faqaala yaa rasuul اllahi asabtu yowma khaybar suunkan ama labadan suun oo kobta lagu xirto khaybar ma ka helay hadwaaka faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam shiraakun min naar aw shiraakaani min naar waxau yidhi waa yeel yar oo naar ah ama labo ayib baabka ku xiga adducaau liman jahila faqaaca baraajimahu bilmaqfirati in lagu ducay karo qaala muslimu xadaanaa abu bakr bn abi shaybata waisxaaq bnu ibraahiima jamiica can sulaymaan qaala abu bakrin xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaad bnu zayd qaal xadaanaa xamaad bnu zaydin can xajaajin الصawaafi waa xajaaj bn abi cuثmaan abusalti alkindi can abi zubayr waa maxamed bn muslim can jaabir ana طufayl bna camrin اdowsiya ninka la yidhaha طufayl bnu camrin adowsi oo abu hurayra qoladiisii ahaa ata nabiy sal slam intuu nabigu maka joogay ayuu u yimid faqaala yaa rasuul اllahi hal laka fii xusnin xasiinin wamanaca yaa rasuulallah ma doonaysaa buu ku yidhi fii xisnin xasiinin xisni ama dhufays adag iyo wamanacatin iyo rag ku difaaca ma doonaysa qaala waxa uu yidhi dufayl xisnun kaana lidowsin fi ljaahiliya ama jaabir baa yidhi xisnun kaana lidowsin fi ljaahiliya waa xisni ay dows lahayd jaahiligii hore dadka xoogaa xadaaraad kale marka meelaha ay degan yihiin bay ku wareejiyaan dhagax aad u dhisan oo aad u adag oo haddii dagaal uu dhaco aan loo soo dhaafi karaynin dadka markaa degaanada u badanoo ama reer beereyda amase reer tuulooyinkaa samaysan jiray fa abaa daalika nabiyu sala la slam arrinkaas nabiga waa ku diiday marka inuu maka ka raaco oo dhinaca junuubka oo dows ay degaan uu aado buu diiday liladii dakala allahu lilansaar arrinkii uu ilaahay dib ugu dhiga ansaarta awgeed ilaahay baa doonhay falamaa haajara nabiyu sala allahu alay wasalam ila lmadiina nabigu markuu madiine u hijrooday haajara ilayhi tufayl bnu camrin waxaa u soo hijrooday tufayl bnu camrin wa haajara macahu rajulu min qowmihi waxaana la soo hijrooday nin tolkiisii ka mid ah fajtawawu lmadiinata waxay jiragalsiyeen ka dhigteen madiina yacnii jiragaltigii madiina ku dhacday oo madiina markaas dhul beeraaleyahu ahay aada u kaneeco badan oo aada looga qaado malaariyada famarida fajazica waa jiraday ninkii marka dufay la socday waana argagaxay fa akhada mashaaqisa wuu qaatay marka gabuunno yaryar faqataca biha baraajimahu waxa uu ku jarjara marka sirirada gacnihiisa baraajimta waa meelaha ay faruu ka laalaabmaan meeshaasuu ku jaray fa shakhabat yadaahu marka waxaa godladay gacnihiisii baa dhiigga la godladay xataa maata ilaa uu ka dhinto fara'aahu tufayl bnu camrin fii manaamihi tufayl bnu camrin baa markaa ru'yo ku arkay markuu geeriyooday ninkaasu kadib fara'aahu wahayatuhu xasana wuu arkay isagoo hay-adiisu ay wanaagsan tahay ninkii wa ra'aahu muqaiyan yaday wuxuuna arkay isagoo wax ku daboolahaya labadiisa gacmood oo mara hoos gelinhaya faqaala lahu maa sanaca bika rabbuka casa wajalla muxuu kugu sameeyey rabbigaada dadkii hore oo is arki jireen qof hadduu dhinto qof saaxiibkiisa arki jiray nufuusta markay xoogaa saafi ahaa jirtay baa aada laysu arki jiray waxbaana la isweydii jiray qofka noolna wixii aada iyo aada ahmiyad ugu arko waxay ahaydba ma jannaad gashay misha naara gashay maxaad la kulanta marka wuxuu ku yidhi maa sanaca bika rabbuka maxaa uu rabbi kugu sameeyey faqaala gafara lii bihijratii ilaa nabiyihi sala allahu calayh wasalam wuxuu ii dhaafay dembigaygii hijradaydii aan rasuulkii usoo hijrada ayuuna igu dhaafay maa sha allah hijradii keliya ha loogu dhaafay hijrada dadka muslimkaa tabqa ilaa yowmi alqiyaama oo maxay tahay dhulka gaalada in laga hijroodo dhulka muslimku degan yahi loo hijroodo laakiin hijradii fadligaas laheed hadda waxay noqotay dhulka muslimka inta laga hijroodo dhulka kafaradu ay joogaan loo hijroodo wax kastana loo huro wax kastana loo huro hadda ka hor waan mar baan sheegan u malaynhayaa xajkii baani wuxuu yidhi ingiriis ka yimid annakoo ingiriis joognaa waxaa la yidhi dad muslin ahoo soomaali haddaad tihiin maalta imaada markaasaan maalto tagnin markaasaa howl waxaana la geeyey buu yidhi waxaa jiifaa dhammaan aysan fariiso karaynin oo dhinac ay u yaalliin oo uu ka mid yahaa nin isagoo dhinac u yaalla qaylinaya markaasaa waxaan yidhi ninkaan qaylinaya waa maxaa muxuu la qaylinaya markaasay dhaheen dhinacu u yaallaa waana waalan yahay inuu kacu rabi lahaa mana kici karo markaasaa waxaan yidhi buu yidhi muxuu la waashay markaasa waxay dhaheen qiso ku dhacduu la waashay qisadu maxay tahay baan yidhi waxay dhaheen doon ah maryo isaga iyo haweentiisii waxay ka soo raaceen libiya wax kastay u horhayeen marka dhul gaalo inay tagaan doontii markii ay baddii dhex gashay ayaa khadkii ka dhumay markaa aryaaxdii baa qaa'id u noqotay hadba meeshay dabayshu u waday u soconaysaa toban beri markay hadba meeshii dabayshu u kacdo ay ula kacaysay ayaa habeen saq dhexe haweentiisiina waa la socotaa ayuu wuxuu maqlay nin cunno cunahaya oo dhinaca haweentiisa ka jiifa markaasuu fiiriyey markaasuu wuxuu arkay ninkiioo haween hilibkeed cunahaya markaasuu wuxuu is yidhi adiguna dhinac ka cun tiisi inay tahana war kama hayo miyirkii baa ka tegey wax uu liqo kalihu goog haweentiisiibuu isaguna feerta ka bilaabay feertiibuu daliiqday waana noosha mana dhihi karto idaaya oo waa tabar beesha subaxii wuxuu soo kacay haweentiisii isagoo afka kula jira oo ay feeraheedii lafa noqdeen kii kalena u dhinac uu uga jiro ayna dhimatay markaasuu qa'yi intaasuu u marahaya dhul gaalo aad tagtay dadkaas marka maxay yihiin dadkaas caqligoodii aawo islaamnimadoodii aawo xaggay u socdaan xaggayse ka socdaan maxay goobahaya maxaa ka maqan hadduu xitaa cunno waayo hawdkan intuu galo uu maaragtay caleenta geedaha cuno xitaa hadduu wax kala waayo waa ku noolaa kara afara lii bihijratii ilaa nabiyi sal slam faqaala maa lii araaka muqadiyan yaday markaasuu wuxuu ku yidhi dufayl maxaa igu dhacay oon kuu arkaa adiga oo qarinaya labadaada gacnood markaasuu wuxuu yidhi ninkii qiila lii lan nuslixa minka maa afsadta saasaa lagu yidhi buui wixii adigu iska hallayday annaku kuu hagaajin mayno waxaa muuqata marka cadaabka iyo raxmaduba tatajaza ninkaas si guud raxmad buu u hela laakiin labada gacnood waxba uma helin tajazu baa dhacay marka ayib asagaa markaa sabab u noqday inuu iska halleeyo nin shiikhaa wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu tusinayaa ninka jaadka cuna wuxuu og yahay inuu ilkihiisa damaarinayo ama sagaarka dhuuqa inuu ilkihiisa baabi'inayuu og yahay waana cunay wuxuu soo hoosgelayaa buu yidhi lan nuslixa minka maa afsadta isagaa iska halleeya isagu soo uma bareerin inuu iska halleeyo suu sagaar ugu daldalahayay sooma noqon dhuxulo madmadow ama jaad uu ugu cunahayay see looga celin marka lan nuslixa minka maa afsadta taasaa haysata faqasaha tufaylu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii buu u sheegay marka tufayl waxa uu la kulmay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam allaahumma waliyadayhi faqfir ilaahayow labadiisa gacnoodna u dhaaf raxmadiina waa tajazu'day intii hole awel raxmad buu ka haystay aan gacnaha ahayn gacnihiina raxmu ugu duceeyey marka iyo dembi dhaaf rasuulkii ee kan marka rasuulkii baa dembi dhaaf u weydiiyey midkan jaadka cunaya u weydiinhaya ayib baabka ku xigoon ku dhammaynayna wuxuu yahay baabun tubcaثu riixun min alyamani taqbidu kula muumin xadaana axmed bn cabdh adabiyu qaala xadaana cabdاlcaزiiz بن محمد dرwrd wya و أbو علقمة وcبدالله بن محمد بن عبدالله أbو علقمة الفrوي قال قال xدثنا صفان صفان بن سليم أbو عبدالله المدني عن عبدالله بن سلمان أbو عبدالله الأغر المدني من السادسة عن أبيه و سلمان الأغر أbو عبدالله المدني من الثالثة can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala اllah alay slam ina allah yabcaثu riixan allah wuxuu soo dirahayaa dabayl min alyaman buu ka soo dirahayaa alyana min alxariir ee ka jilicsan xariirta falaa tadacu axada fii qalbihi ka tegi mayso qof qalbigiisa uu ku jiro qaala abuu calqama mihqaalu xabatin saasuu yidhi wa qaala cabdulcasiiz mihqaalu darati wax la miisaan eg xabad ama wax la miisaan eg dhuuracaso oo min iimaan ilaa qabadat way qibdoonaysaa ruuxay ka qaadaysaa marka waa marka ugu dambayda oo adduunyada lasoo xirahayo oo min calaamaati saacati alkubraa oo la doonahayo dadka shiraarta inay adduunyada ku haraan oo qiyaamuhuna uu ka kor qayliyo marka intaa soo harto muslimkaa markaas joogta ruuxdan baa riixdan baa arwaaxda ka qibdoonaysa inta kaloo shayaadiinta ayaa qiyaamuhu ka kor dhawaaqaya ayib baab yar weya alxahu cala almubaadarati bilacmaali qabla tadaahuri alfitan baraarujinta iyo isku boorinta in acmaasha lagu dadaalo intaan fitantu kicinin xadaanii yaxya bnu ayuba almaqaabiri waqutaybatu bnu saciid wabnu xujrin cali bnu xujrin jamiica ismaaciil bna jacfar qال بن أyوب xdثna إسmاعيل qال أخبرني العلاء عن أbيه عن أbي هريرةa أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل bاdirوا بالأعmاaل kala degdega أعmaaشha fitnan fitan kala degdega oo kala hormara fitantii nbigu wuxuu ku shabahay fiiri marka kaqiطع leyl الmdlm habeenka mugdiga ah qaybihiisa markay qaybu baxdo qayb kale ay daba socoto fitan saas oo kaleeta ah oo qofku uuna kala dareemaynin wixii xaq ah iyo wixii baadil ah wixii khayr ah iyo wixii shar ah waayo habeenka mugdiga waxba lama dareemo waxna lama arko marka sida mugdigu qofka uu uga qaadayo indhihiisu inay wax arkaan ayaa fitantuna ilaa maa raxima rabbi qofka caqligiisa uga qaadaysa inuu wax ku dareemo oo dareen saliima uu dareemo yusbixu rajulu muminan qofku wuxuu waa baraysanaa isagoo mumina wa yumsi kaafiran marka intayna fitantu imaanin ka faa'iidaysta cibaadaadka iyo daacada weeyaan ee markay fitantu yimaado dadka waxay gelayaan haraj iyo maraj iyo hadal marka intaan fitantaasu dhicinin diinka ku dadaala si fiican u cibaadaysta haddii markaa fitantaasu ay yimaadiin waxaa dhici karta inaan waxba la qabo karaynin qofku una u cibaadaysan karaynin hadal iyo wax maalaayaxna ku mashquulo marka intaadan mashquulinin ka faa'iidayso weliba haddii marka rasiid wanaagsan oo aad leedahay min alacmaali saalixa fitantaasu markay kacdo waxaa dhici kartaa in acmaashaada wanaagsan alla kugu badbaadiyo wayumsi kaafiran aw yumsii mu'minan wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu diinkiisa ayuu ku gadahayaa bicaradin min addunyaa dhalaal yaroo adduunyahu diinkiisa ku galahaya diin wax lagu gado oo laagna lama arko xadiidkan marka waxa uu yidhi xasanulbasri walaqad ra'aynaahum wallaahi suwaran walaa cuquula dadka fitantu ay ku dhacdo wakhtigiisiibuu ka warramay maanta maxaad u malay suurooyin aan caqli lahayn baan aragnuu yidhi ajsaaman walaa axlaam iyaa jir taagan oon caqli lahayn faraasha naarin wadibbaana tamac waxaan arugay bahasha oo faraashada la yidhaahdo dabka isku tuurta awtulhamaga la yidhaahdo inay dadkii noqdeen oo meel aan macno lahayn ama aan khayr ku jirin bay madax madax isugu tuuri wadibbaana tamac jamcu dubaab weeye iyo tuksida sida uu wax u damcoo kale kuwa wax u damcahayo oo meel kasta isku tuurahaya xooga yaroo dhacaana adkaysh yaqduuna bidirhamayn wayaruuxuuna bidirhamayn yabiicu diinahu axaduhum bihamani lcanzi wuxuu leey laba dirham buu u kallihi ama labuu u caraabi aad soo heshid diinkiisana wuxuu ka gadi buu yidhi midkood riyo intay joogto diinkiisa ku gaday hada wabilah towfiiq sal allahu ala nabiyina mxamedin wala alihi wasabi waslem